madaxweyne waxaa jira in jimcihii la sheegay in tababarayaal ka socda imaaraadka oo ka baxayay puntland qashqashaad loo geystay oo xanibaad loo geystay arintaasina kee aada qabatay shirkaaga jaraa-id waa aada ku beenisay imaaraadkuna war kale oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhammaanba howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen gudaha soomaaliya ay hakiyeen marka ma waysan taasi ahayn mid ay kaga hadlaayeen kabixitaankoodii iyo joojintii howlihii ay ka wadeen guud ahaan soomaaliya maya arrinta ay ka hadleen barashka islaamika ay suubiyeen dowladda imaaraadka waxay ahayd inay joojiyaan tababarkii ay bilaabeen laba kun iyo afar iyo tobankii tababarkan ciidamada xerada ee ciidamada badda puntland wuxuu soo jira muddo tiro badan oo ilaa ay waxay gacanta ku hayeen bilowgii sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii laba kun iyo tobankii bay yimaadeen wixii ka horreeyay inay hay-ad kale aawaday oo hawsha haysay marka muddo intaa ka badan bay joogay afar afar iyo tobankii ma aysan imaanin marka u malayn mayo inay toos uga hadlayeen tababarka iyo xerada ku taalla boosaaso iyo ciidanka hadda puntland hawshaasi inay aada khusayso umalayn mayo dhanka kale warkaasi waxaa sheegay miidiyaha oo idinkaa kamid tihiin voice of kamid tahay runtii war saxana muusan ahayn wax dhib ah ciidankaasi way ba maalado labadii wiidba diyaarad mar bay timaadaa tababaryaal baa taga kuwo kalaa yimaada waa baxa way isbedelaan laakiin hadday baxayaanna saba u hor istaagmaa ma jirto maxaa istaagayna maogtahay dadku si xora noogu yimaadeen hawl bay noo hayaan hadday hawsha istaajiyaan khiyaar iyagaani marka sabab anagu aan istaagi karnaahay dee dowladnimada maaha nidaamka dowlada meel walka lasoo gasho intaas waxaasi sax maaha been la sheego weeye laakiin aanan first america in arrintaa ka jawaabto oo shaabcad ka bixiso ciddii soo sheegtay ciddii warkaas isoo tujisay
adinka hadda imaaraadka waxaa sheegtay inay kaalmo badan ay idin siiyaan oo aadan ka maarmi karin ama baahi weyn oo si weyn ugu tiirsan tihiin dowladda federaalkana waxay leedahay uma baahnin imaaraadku waa inuu faraha nagala baxaa ka puntland ahaan markay halkaas taagan tahay sidee isugu miisaamaysaan baahidiina kaalmo iyo dhaqaale ee aad ka heshaan imaaraadka iyo dowladdii dhexe oo aad qeyb ka tihiin sidee labadaas aada u heshiisiineysaan arrimood
horta anigu waxaan aaminsanahay annaga puntland ahaan imaaraadka shaqada noo hayaan in hadda loo bedeli karta ama diyaar u ah inay bedesho horta anigu mooda waa dhici kartaa inay jiri karto laakiin anigu hadda runtii arrintaa ma ogi waana jecelnahay si arrintaasi ay say tahay u ahaato xiriirkan usii jiro shaqooyinka ay nala hayaanna ay hore usii ambaqaadaan u wadaan oo usii ballaariyaanna waan isku dayaynaa waana anigu madaxweyne ahaan abdiwey ahaan anigoo saaxiibadayda dowladda dhexe ku jira washkaashanaya waan isku dayaynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo sababtoo ah xiriirka xumaadahay wax danoohu ku jirahay ma jiraan wax maslaxado soomaaliya uga soo dhexbaxaysaana may jiraan marka xiriirka inaan wanaajino sii wadno wixii mudbi iyo is-afhaamwa oo jirana meesha laga saaro wixii marka anu gacana ka geysan kara madaxweyne ahaana diyaar badan
khilaafka dowladda federaalka ee imaaraadka mudduu soo socday lacagtaas la qabsaday warqado la isweydaarsaday hadallaa jiray go-aan baarlamaanku qaataa jirtay waxaasoo dhan mudday soo socdeen kama aadan hadlin maxaa kusoo beega maanta inay arrintaasi ka hadasho xilli ayba wadahadalla bilowdeen oo laga yaabo in xal laga laga gaaro khilaafkii dowladda dhexe iyo imaaraadka
waxa weeye anu hadda waxaan ahay madaxweynaha puntland dabcan waxaan aada ii khuseynaya waxa weeye saameynta xiriirku mar walba uu ku yeelan karo nabadgelyada iyo amniga iyo horumarka puntland taasaa keenaysa marka in mar walbaba anagu xiriirka dowladda soomaalia ay la leedahay wadamada saaxiibada aan nahay anu madaxweyne ahaan ma dhex boodi karo ma dhex ordi karo mar walba saxna ma aha laakiin marka ay timaado maslaxadda iyo horumarka iyo amniga puntland dacadoorba iga banaan inaan soo dhex galo inaan ka hadlo inaan tala ka dhig